halkan waxaanu dul taagannahay khamri tiradiisu dhan tahay siddeed iyo soddon xabo waxaa lagu qabtay degmada allaybade ee gobolka gabiley ciidanka biliiska degmada ayaa qabtay waxaana lagaga sheegayaa gaarigaa inaan in habeenkii labaad daatana khamrigan lagu qabtay waxaa dadweynaha reer somalilan iyo ciidanka biliiska buu sheegayaa gaadiidka yaryar ee sida tamaandhada bacaha loo guglay dhammaantood inay khamri sidaan sidaanu ka helnay ninka darawalka kaa gaadhigan khamriga lagu qabtay iyo baabuurta dhaadheer ee sida eelxabuubta ku jirta looxaamaha keesaska ah in la soo saaro mar walba khamri waxaa dadweynaha aanu ka codsanaynaa xasuusinaynaa ku boorinaynaa meel kasta oo ay ku arkaan hadduu yahay ka la shushubayo ee gaadho meesha lagu iibiyo iyo hadduu yahay ka gaadiidku sido iyo hadduu yahay ka kaymaha lagu qariyo intaba inay bilayska la soo xidhiidhaan ilaahay baa inaga xaaraantinimeeyey dadka sita ee ka baacmishtaraynayaana dad damiirku gubtay weeye ilaahay baa yidhi ka dheeraada dad islaama baynuna waxaasaa si joogta ah laynoogu soo faruuray oo magaalo kasta lagu tala galay in la geliyo ciidanka biliisku waa mahadsan yihiin aad baan u bogaadinayaa meel kasta ay joogaan saldhigga biliiska ee allay baday ayaa khamrigaa soo qabtay gaarigii lagu sidayna waa kaa waxaa loo sameeyey si aan loo dhalarabaabiyabo intoo tamaandha lagu soo guray ayaa khaanado la raaciyey gaariga gaar ahoo lagu lagu guro oo sidaa loo sexseexiyey cid u fiirsata mooyaane cid kale arki kartaa ma jirto waa mahadsan yihiin saldhigga allay baday saldhigga wajaale waa yaallaa oo habeen hore intan inka badan baa lagu qabtay mar kasta iyo meel kasta oo uu naga baxsan karaa ilaahay idamkii ma jirto waa xaaraantaas lagu fasahadinayo carruurteenna iyo ubadkeenna dadweynaha waxaan mar labaad ka codsanaynaa isha inay ku hayaan oo kala gartaan gaariga sita iyo meesha lagu iibinayo iyo dadweynaha meel walba taagan biliisku meel walba ma taagna inay la soo xidhiidhaan biliiska